bismi illaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii fiidnimo ee caawo iyo daljir waa habeen siniina talaadan ay soo gelayso taarikhdu ay ku beegan tahay shanta bisha disembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawo iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ah musharax xasan sheekh maxamuud oo ku ammaanay jubbaland horumarka ay ka samaysay haykalka dowladnimo iyo dib u soo celinta hantidii luntay ee xukunkii kacaanka
la odhan karo haddee ummadda intaas dad haldoora ba uma laga dilahayey dadka waxtarka in ummadda laga beegsado ama cilmiga leh ama maara waxtarka ama musaalaxada ka shaqaynaya ama ummadda maarata cilmi adduunyada akhriba yaqaana dalladda culummada soomaaliyeed oo ka degtay beegsiga aqoon-yahanada iyo dilaalka qorshaysan ee muqdisho maalmihii ugu dambeeyey ku soo badanaya taliyaha ciidamada biliiska ee puntland oo ka degay khatarta faldembiyeedyada ay geystaan had iyo goor dhallinyarada ku sugan magaalooyinka puntland maantay oo laga bilaabo annaga kursiga xaqdarraa lagu haystaa xaqdarraa lagu haystaa tumashaa lagu haystaa in waxaa cadaaladdarraana lagu samaynayaa musuq maasuqa doorashada aqalka hoose ee galmudug oo cagcageynaysa heerkii ugu sarreeyey iyo qayladhaanta beelaha oo noqotay tusbax afka laga furay wasaaradda kulmumaysiga ee soomaaliya oo ka hadashay markab lagu qabtay biyaha soomaaliya iyo qodobo kale oo quseeya arrimaha soomaaliya barnaamijka fiidnimo ee caawiya daljir waxau idinka imaanaya magaalada kismaayo magacaygu waa maxamed cabdullaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan heerarka f m ee soomaaliya adduunkana barta internetka ayaan ku leenahay daljir dot com aynu ku bilaabana sidii qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland waxaana garoonka magaalada ku soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland iyo golayaasha kale ee dowladda jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo garoonka kismaayo kula hadlay warfideenada ayaa si kooban uga warbixiyey marxaladihii doorashada jubbaland waxaana uu muujiyey sida maamul ahaan ay ugu qanacsan yihiin soo dhoweynta xasan sheekh maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa sharaf weyn oo ah maanta inuu na soo booqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne waxaan ku leenahay kusoo dhowo magaalada kismaayo xarunta kumeel gaadhka ee dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliya iyadoo beryahan aada mashquul loogu ahaa arrintii doorashooyinka alxamdulilah aan isleeyahay maantana waxay nagaga dhammaatay si nabada maanta afartan iyo saddex kursi oo aqalka baarlamaanka ee golaha shacbiga ah iyo siddeed xubnood oo ah aqalka odayaasha ee baarlamaanka federaalka ah in konton iyo kowga xubnood ay maanta ku dhaceen doorashadu si nabada iyadoo aan isleeyahay si amni ah baa u dhaceen xaqahaan aanu ma moodi jirin in baxasha xamaasadda intaa leegahay le hadday dhibka intaa leegahay buuqaale waxaan odhan lahaa or odayaashaa loo daayay laakiin waxaan aragnay dhib badan oo culaysa inuu soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorashihii inay jirto oo kambeynka jira iyo socodka iyo culays badan aan ka dareemayno intii ay socotay waxaan u malaynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah allahu naxas hal qof baa ku dhintay oo uun xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa waxa kale mudane madaxweyne waxay noogu dhammaantay si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxooda u dhammaystiran yihiin inaan wareejinno oo xarunta caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aan ku wareejinno xildhibaanadii oo socda oo si ofishala markaas guddiyadii iska lahaa shaqada iyo qaabkooda ay u qabsamaan intii ka dambeysay waxaa loo yimid niman musharaxiinoo iyaguna fara badan oo prime minister ku jiro iyo rag kale oo madaxtinimo raadinayay iyaguna ay fursad u heleen inay la hadlaan xildhibaanada oo doodooda iyo warkooda ay gaarsiiyaan waxaan aada ugu faraxsanahay marka inaad maanta noo timaado iyadoo aan xilligaas soo gebagabaynay aanan qaadan doono insha allahu wixii irshaadaad iyo talo iyo tusaalaha ee bixiso aadna aan kugu soo dhaweynayno ku soo dhawo mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad aad baad umahadsantay dhinaca kale madaxweynaha wakhtigiis uu dhammaaday haatan a musharaxa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa aad u bogaadiyey nidaamka dowladnimo ee jubbaland iyo habka baahinta xukunka waxa uu xasan xusay in socdaalkiisa uu daaran yahay saddex ujeeddo oo kale ah hambalyada dhammaystirka doorashada aqalka hoose ee jubbaland gulubka colaadeed ee al-shabaab iyo damaciisa la xidhiira in uu mar kale u tartamo villa soomaaliya لله والصلاة والسلام على رسول الله مركلة مدحوين أحمد آدي آد أيو أمهاتين هاي سو دوينتا iyo qadarinta iyo marxabaynta dhammaan shacbiga reer jubbaland iyo madaxdoodii mas-uuliyaddooda xukuumadda oo madaxweyne axmed oo uwe madaxweyne ku-xigeenada dhammaan xubnaha baarlamaanka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee diirraneed ee la isoo dhoweeyey midda labaad waxay tahay muhiimadda safarka aan meeshaan u nimiday waa dhowr arrimood midda ugu horreysa xukuumadda ama dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ah oo sida madaxweyne axmed uu u sheegay si nabada ku soo dhammaatay ilaahay mahaddiis guud ahaanna dalka doorashada ka socoto o dhanba sidaas ayay ku socotay si nabada oo dhibyaraan ah oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin oo aan laisdilin oo aan lasii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aanay isu waa run nidaam xoogaa culus lagu cusub lagu dhib badanoo ahaa annaan garanayn waaye aragnimana aan loo lahayn laakiin muxuu ahaaye sida ay u dhaceen oo mahaddeeda ay leeyihiin runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaaye dhaqangeliyey ama suurtogeliyey doorashooyinka inay dhacaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyey dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan shacab iyo iyo mas-uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulilah marka arrintaasi jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay waanu ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waa taan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gebagabeeyeen hambalyaan leenahay waxaa soo haray dee magaaladan iyo magaalooyinka kale ee caasimadaha intaba khaasatan kismaayo anigu in badan aan imiday mar kastoo aan imaadana kismaayo waxaan ugu imaadaa wax cusub oo horumar ah oo ku soo kordhay jubbaland gurigan aan fadhinaa ka mida markii v i b da markii ugu dambeysay ma jirin gurigan qurux badanoo qabow oo maxaanku idhahdaay leh haybaddii dowladnimada wata iyo mashaariic kaleo waaweyn oo qaarkood haddaan arkay ayaga lasidoo dhismahooda garoonka uu ka socdo magaaladana sidoo kale aad iyo aad ayaan runtii u bogaadinayaa dowladda jubbaland iyo dadaalka ama dhinaca amniga ha noqoto iyo la dagaalanka nimanka nabadiidka ah ama dhinaca adeegyada bulshada ama dhinaca dhismaha dowladnimada iyo muxuu ahay magciisii magaaladan magaalada ugu horreysa soomaaliya oo aan dhihi karo ayadana number number koobay uga jirtaa waxay tahay sida hantida dowladda hantida dadweynuhu ay leeyihiin sida loo soo celiyey ee gacmaha shakhsiyaadkii labaatankii sanoo lasoo dhaafay laga soo celiyey maamulkii lagu soo celiyey midkii dadka loogu adeegayana hadda horu looga bilaabo loogu adooga kii kalena u diyaarsan yahay mashaariicdii adeegga muxuu ahay dadka ah waa maamul keliya ee maxaanku idhahdaa aad iyo aad uu guulaystay inuu hantidii dowladdii dhexe ee burburta ay lahayd ee kiilo deegaankaa dib loo soo celiyo oo gacanta maamulka ay soo gasho kadibna muxuu ahay wixii ummadda loogu qabo aan u qabto waan u hambalyaynaynaa mar kale deganaanshiyaha isku duubnaanta wadajirka ka jirta dowladda jubbaland hambalyaan ku leenahay dadaalkaas hoggaankana hambalyaan ku leenahay ayaguna dadkii reer jubbaland inay u safreen meel kasta u tageen kuna guulaysteen inay isku keenaan halkan oo ay doorashooyinkiina u qabtaan ayagoo nabad ohoan iskhilaafinoon isku buuqinna doorashooyinka ku soo gebagabeeyaan haatanna ay ku mashquulsan yihiin sidii cid walba si nabada ay deegaankeeda ugu noqon lahayd arrintaasi waa arrintaas qodobka labaadoo u nimida waxay ahayday doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee soomaaliya ay u gudbaysa oo sida dadka soomaaliyeed ee caalamkuba ogyahay dhammaantiis ku salaysnaa wadatashi wadatashi la wada tashanayey ayuu mar walba ku salaysnaa wadatashigii ayaan marka qayb uu ka yahay safarkayga halkaanaan ku imido qodobka labaad oo hogaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan ee iyo shacbiga reer jubbaland inaan taladooda dhegaysanno sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan ee sida tii hadda soo gebagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha kusoo gebagabowday si maxaanku raha deganaanshiye ah iyo si maxaanku raha nidaamah ayadan sidii loogu gebagabayn lahaa wadatashigeedana waa u nimiday haddee midda labaadna madaxweynahaba ka dhawaajiyayo dad badanoo saaxiibbaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fadhiistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hogaankiisa ka sii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxa iyo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuu maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataahuu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuu gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hogaamiyo uu rabo marka taas lafsadeeda waxay tahay horumar waan soo dhowaynaynaa siyaasiyiinta danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sanoo dambe haddana qabtaan ajandaha siyaasadeed aan dalkan ka leenaha waa cadyahay wixii hore aan usoo qabanay oo dadaaladii afartii sano soo qabanay wixii ka dhiman dhammaystirkooda waa nooga mid qabyo ninkeeda dhammaystiradii haleyskii ahaa ajando cusub oo hor leh oo wixii aan qabanay booskooda inaan gelinoon hadda bilowna rabana waa waa noo yaallaan tafaasiisha iyo maxaanku rahdaay hoosaadne waxaan dabcan aan kala hadli doonaa xildhibaanada baarlamaanka guud ee federaalka ah ayuu dooran doona madaxweynaha waqtigiisa waqtigeeda ayaan manifestada iyo ajandaheedna tafaasiilana ajandahayga oo tafaasiilana aan soo bandhigi doona haddii aan la yihahdo mar kale soo dhoweynta qadarinta diiran ee aan kala kulannay halkan waan uga mahad celinaynaa madaxweyne axmed iyo xukuumaddiisa iyo guud ahaan shacbiga reer puntland aad iyo aadaa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
xasan sheekh maxamuud madaxweynaha wakhtigiisa u dhammaaday haatanna aa musharxa madaxweyne ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay dilalka qorshaysan ee loo geysanayo culimadiinka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay aada isku soo tarayso arrintaasina ay tahay khatar weyn oo loo baahan yahay in laga howlgalo waxa uu tilmaamay in ugu dambayn dilka culummadu uu yahay mid dadka shacbiga soomaaliyeed loogu diidan yahay jiritaankooda islamarkaasna dhegta dhiigga loo darayo dadka wax ku oolka u ah bulshada waxa uu warramay wariyaheenna muqdisho cabdulaahi suldaan
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa saciid cali cusmaan saciid khaliil ayuu ku magac dheeraa xalay ayaa lagu dilay masjid markuu kasoo baxay salaadii makhriib xaafadda horwaa nin wuxuu ahaa dadka dacwadan iyo diinta barashadeeda iyo kusoo barbaaray buu ahaa kuna mashquulsan anfidinteeda iyo barashadeeda iyo inkastoo hadda isagoo ganacsata ahaan oo ku caan ahaa laakiin nin dacwada iyo diinta culamada ka warqaba oo ku xiran ayuu ahaa marka xalay ayaa la dilay maantana qubuura barakaad baa lagu aasay janaazo weyn oo ka dhacday masjidka abi hurayra ayaa lagula tukaday marka ninkaasi tacsidiisa ayaa tahay munaasabadda awa ka hadlahaya waa tahay hay-adda culimada soomaaliyeed dilka siciid qanile maxay ka leedahay marka horta marka hore inaa lilah wa inaa ileyhi raajicuun baan leenahay waa musiibo runtii maaragtay la odhan karo haddee ummadda intaas dad haldoora ba unba laga dilaxeeyey dadka waxtarka in ummadda laga beegsado ama cilmiga leh ama maar waxtarka ama masaalaxada ka shaqaynaya ama ummadda maaragtay cilmiga adduunyada akhriba yaqaana in ummadda laga maaragtay maxaanku rahaa laga halbeegto oo runtii la beegsadaayo waa dembi weyn weeye marka runtii waa khasaaro weyn oo maaragtay qoyskiisa iyo dacwada iyo diinta iyo ummadda soo wada gaartay weeye horta waan ka tacsiyeynaynaa asaga ilaahi subxaana watacaala allah unaxariisanayna sida soo tukaday baa la dilay gacan ka maaragtay gargana baa dishay marka insha allahu tacaala maaragtay inuu ilaahay shahiid ka dhigaan rajeynayna oo dembigiisa ku dhaafo ahladiisa iyo iyo xaaskiisii gaar ahaan iyo caruurtiisii oo runtii maaragtay maxaan ku rahaa waa aba fiican u ahaana lagu tacjiyeynayna iyo qaraabadiisii guud ahaan dadkii yaqaanay oo saaxiib uu la ahaa oo wanaagga uu la wadaagi jiray iyo musaalaxaynta qabaaisha iyo khayrka kashaqayntiisana ayaga runtii uga tacsiyeynaynaa taas waa midaas tan kale waxa weeye haddee maaragtay in dhibkaan lasoo afjaro gaar ahaan dawladdu ina iska xil saarto maaragtay dhibka noocaas lasoo soo noqday oo waxaa la dilaya hadday culamo yihiin hadday saxafiyiin yihiin hadday aqoon hadday aqoonyahan kale yihiin hadday odayaal yihiinba in maaragtay dadka hadoorka dadka dilaya in maaragtay si fiican maaragtay gacan biri lagu qabto oo xogtooda la helo oo ummadda laga caymiyo waa soo jeedinaynaa oo baaritaano fiican la sameeyo inoo ummaddan aan la baylihin maaragtay ummadda dhibaatooyin badan baa arrinta haysta marka taas waan soo jeedinaynaa ugu dambeyn ummadda soomaaliyeed dhibkan waa ku dheeraaday inay maaragtay si ay uga bixi lahaayeen falankeeda galaan waan soo jeedinaynaa oo runtii hadday tahay midnimo hadday tahay lilaahinimo hadday tahay toobadkeen oo ilaahi subxaana watacaala loo noqdo oo dhibkaa naga qaado abaarta naga qaado colaada naga qaado nimankaan ummadda maaragtay dadkii indhaheeda ahaa dilahaya ilaahi subxana watacala uu naga qabto
sheekh bashiir axmed salaad oo cabdullaahi suldaan u warramayay ayuu kaasi ahaa taliyaha ciidamada bilayska ee puntland ayaa waxa uu ka digay khatarta faldembiyeedyada ay geystaan dhallinyarada magaalooyinka puntland taliyaha ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyey maanta mar uu booqasho ku tegay dekedda magaalada boosaaso booqashadaasi oo qayb ka ahayd booqashooyin kala duwan oo uu ku kala bixinayay gobollada puntland waa kan xasan haykal oo warbixintan ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso kormeerkan uu taliyaha ciidanka booliska puntland uu ku tegay dekedda boosaaso ayaa qayb ka ah kormeerro maalmihii u dambeeyey uu taliyaha uu ku mariyey gobollada dalka taliyaha ciidanka booliska puntland ah korneel cabdiqaadir shire faarax eriga oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada boosaaso ayaa dardargelin xoogan waxa uu ku sameeyey howlihiisa shaqo ee amni waxaana uu booqasho uu ku tegay saldhigyada magaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso iyo deegaanka qow afartan kilomitir u jira magaalada boosaaso taliyaha ayaa markii uu kormeerka uu ku tegay dekedda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa uu halkaasi uu kula kulmay saraakiisha iyo weliba ciidamada kala duwan ee ka howlgala dekedda taliyaha dekedda boosaaso maxamed cali xaashi ayaa markii uu taliyaha kormeerkiisa uu soo dhameeyey uga warbixiyey hanaanka shaqo ee ciidamada dekedda boosaaso waxaan aada ugu faraxsan lahay saakay in aad halkan noogu timaadid oo aanu dhagaysanno taladaada iyo awaamirtaada annaguna aan warbixin kooban ku siino meeshaan shaqa ka socota dekedda shaqadeedu waxay kaga duwan tahay xarumaha kaloo biliiska wakti ma leh waa afar iyo labaatan saac wey maxamed cali xaashi taliyaha ciidanka dekedda boosaaso ayaa taliyaha ciidanka booliska puntland korneel cabdiqaadir shire faarax iriga waxa uu u sheegay in baahida ugu weyn ee ciidanka dekedda boosaaso ay tahay inay helaan ciidanka diraysa taasi oo uu sheegay taliyaha dekedda inay qayb ka tahay bilicda ciidanka
waxyaalaha baahida ah oo ugu muhiimsan oo ciidanka isla markiiba indhuhu ku dhacayaan intaan dhaqaale la gaarin physical appearance waxa la yidhahdo waa dharka waa iyo kabaha waxaa bilah ciidanka oo soo saara shaqadiisa karaamo u yeelana waa uniformka wey darajadooda ma soo baxayso shaqadooda bilic ma yeelanayso yalkeeda kolley waa wax laga gudbi doonaa haddii rabbi idmo dhankiisa taliyaha ciidanka booliska puntland korneel cabdiqaadir shire faarax irig oo hadle ayaa waxa uu sheegay inay jirto dhibaato aqoon darro oo haysata saraakiisha ciidanka booliska qaarkooda taasi oo uu sheegay taliyaha inay tahay caqabad hortaagan horumarka ciidanka dhibaato aqooneed oo aan leeyahay waa number one dhibaatada saraakiisha haysata aqoonta ugu daran waayo officer marka la yidhaahdo waa inuu ahaadaa macallin yuu yahay macalin ciidanka uu xukumo waa inuu noqdaa role model ama kan lagu dayanayo inuu ahaado hadday noqoto xagga appearancega muuqaalka hadday noqoto xagga akhlaaqda hadday noqoto xagga aqoonta hadday noqoto habdhaqanka hadday noqoto siduu mujtamaca ula dhaqmayo sarkaalku waa muraayadda ciidanku fiirsado sida wiilku ama gabadhu ay u fiiriso hooyadeeda iyo aabbihiis ay ugu daydaan ayaa sarkaalku ciidanku wuxuu u yahay role model ama waxay ku daydaan oran mayo saraakiishu waa xun yihiin mana xuma dadkao dhani waa fiican yahay inuu qofku isxumeeya maaha laa yuqayir illaahu maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waidaa araada allaahu biqowmin suu'a falaa maraada lah qofka qof qoomna ilaahay ma duleeyo haddiis ayagu isduleen sarkaalku hadduusan isagu isbaabi'in oonu sharaftiisa ku cayaarin oo isagu is ilaaliyo dadka uu xukumana xushmad iyo kudayshay ka helayaan waa cisaynayaan waa ilaalinayaan waxaa la rabaa marka sarkaalku inuu ahaado shaksi ka hufan wax kasta oo ceeb u keeni kara markuu sidaa noqdo wuxuu noqonayaa muraayadda ciidankiisa muraayadda waddanka
taliyaha dekedda boosaaso maxamed cali xaashi ayaa dhanka kale taliyaha goobta uga sheegay in ciidanka dekedda boosaaso ay horumar ka sameeyeen dhanka amniga isagoona tusaale u soo qaatay howlgalkii ciidanka dekedda ay ku qabteen kontrabaan iyo hub la soo dhexgeliyey agab ganacsi oo laga dejiyey dooni ka timid dalkaasi yeman
waxyaalihii ugu adkaa oo ganacsadu ay isku dayday oo ay qariyeen oo boorsooyin isku dhex jira oo midda saddexaad oo ugu hoosaysa alaabtii kontrabaankahayd oo lagu guray ciidamadaana soo saaray oo qabtay mar walbana way dhacdaa runtii laakiin taas waxay ahayd un tii un saxaafadda loo soo bandhigay bay ah xagga hubka waynu isla soconnay waxyaalihii ugu yaabka badnaa waxay ahayd wakhti iid ah in lagu soo beegay daasado xalwad lagu soo guray oo basado lagu soo qariyey iyadana waa lagu guulaystay oo ciidanka ku guulaystay waxay kutusaysaa marka baaritaanka adag oo shaqada runtii loo dhaban adeygay oo la hayo tii ugu dambaysay waxay ahayd kuukaro bortabal ah kuukarka bortabalka ah gudihiisa inta lagu soo guray sidii oo kale in lasoo seetalgareeyey dhanka kale ciidamada booliska puntland ayaa habeenadii u dambeeyey waxay howlgallo amni ay ka wadeen xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taasi oo inta badan dadka ay qaatiyaan ay ka taagnaayeen dhallinyarada xilliga habeenkii moobilada dadka ka furta mararka qaarna ay dhacdo in dhallinyaradaasi ay dadka moobilada ku dilaan haddaba taliyaha ciidanka booliska puntland oo riboodkaasi loo gudbiye ayaa waxa uu si adag uga jawaabay tallaabada degdega ah oo ay arrintaasi ka qaadi doonaan marka ugu horraysa waalidiinta ilmaha dhashay waa qaybta koowaad oo la rabo inay ka qayb qaataan waayo ilmihii aad dhashay ee aad soo korisay ee aad soo barbaarisay natiijadii ka soo baxday hadday noqoto hadday noqoto inay suuqa u istaagaan dadka oo inta horreeye iyo bastoolada qaataan ay suuqa u istaagaan moobaylada gurtaan ama ay dadka jeebkooda baartaan waa ayaan dara ku dhacday waaridkii leeyahay dabcan qof waa annagoo kale waalidku annaga nala mid yihiin waalid baanahay annaguma qof jecel ilmihiisa inay xumaan sameeyaan ma jiro laakiin waa waxbaa ku khasbay waxa ku khasbayna waxa weeyaan gacantoodii baa laga baxay sidaa darteed waxaan isku dayeynaa inaan gacanteeda ku celinno kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland ay ku tirsan taha ayaa waxaa ugu waaweyna dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo dhowaan la casriyeeyey waxaana uu taliska ciidanka booliska puntland uu soo saaray amar ku aadan in wax hub ah iyo ciidanba aan lala geli karin garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana amarkaasi ku dhawaaqay shalay taliyaha ciidanka booliska puntland korneel cabdiqaadir shire faarax eriga waa ka mamnuuc darajo kasta ha lahaadee cid hubaysan oo hubkeedu muuqdaa inay gasho madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo keliya ayaa loo ogol yahay escort inay la galaan ciidan inay la galaan weliba waa iska africa halka laakiin international mxuah airportska qof dhar cad oo dadka u eg maahana qof dadka ka duwani ma soo gala airboorada loomana ogola wariigtana waa ka soo saarayna haddii rabbi idmo waan soo marinayaa muxuu ahaa golaha xukuumadda iyo baarlamaanka labadaba si kastaba ha ahaatee kormeerka taliyaha uu ku marayo maalmahanba gobollada dalka iyo degmooyinka ayaa waxa ay salka ay ku haysaa sidii ay wada shaqayn dhow u yeelan lahaayeen shacabka iyo booliska si ay uga shaqeeyaan amniga guud ee gobollada iyo degmooyinka iyo tirakoobka guud ee ciidamada booliska puntland xasan haykale raadiyo daljir boosaaso
waa hagaag dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda daljir barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idin ka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa waxaa marba marka ka dambaysa aada isku soo taraya cabashooyinka iyo dhaliilaha la xidhiira eedeymaha loo jeedinayo madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo ku-xigeenkiisa kuwaasi oo ku waajahan musuqmaasuq aad u baahsan oo ay ku samaynayaan kuraasta beelaha faragelin xoogganna ay ku hayaan salaadiinta beel ka mida beelaha galmudug dega ayaa cabdikariin guuleed waxa ay ku eedeeyeen in uu aad u musuqmaasuqay kursigooda waa kuwan waxgaradka oo cabashadooda warbaahinta u soo bandhigay beeshan waxay ku lahayd dowladda federaalk saddex xubnood saddex kursiyay ku lahayd laba kursina waxaa la keenay galmudug hal kursina waxaa la geeyey jubbaland kismaayo laba ka mid ah waa la doortay waa la waa soo baxeen kii kale ayaa lagu dhegan yahay waxaa loogu dhegan yahay waa waxaan garan karin waay waa dulmiga hadduu ka sheekeynayo sheekha aniga halkan markaa nimid waxaa laygu qasbay oo la yidhi waa inaad samaysaa wakaalad bacdama aad tagta kismaayo kismaayona waxaan ku lahayn kursi waajibna waxay weyd inaan kursigaas aan soo sameeyo wakaalad markaan soo sameeyo halkaan nimidna waxaa dhacday in la yidhahdo wakaalad labaad samey taasoo ay noqotay mar labaad inaan wakaalad sameeyo anigoo ku kalsoon wakaalada ninkaan u sameeyey suldaan cabdimadoobe oo hadda ka hor aan wakaalad usii sameeyey oo ahay suldaankii soo dhisay dowlad goboleed galmudug intaa kadib annagu meeshan waxaan nimid saddexdii bisha oktoobar ilaa yoomuna haada waxaan ku jirnaa sii soco soo soco
anigu waxaan ahay suldaanka gobollada dhexe ee beesha sheekhaaleed suldaan cabdimadoobe cidmogurey oo awalna soo dhisay xildhibaanadii shanta ahaa oo galmudug intii hadda galmudug jirtana mar kastaba wixii la qabanahaya wax ka soo qabanahayay bacdigeed waxaa nimid bishii tobnaad oo saddex ah ayaa wafti suldaan suldaan maxamed muuse iyo anigu aan hogaaminayna halkaa nimid sida uu u sheegay waxaa la yidhi adigu ismaayaa tagtay halka kan saxiix kuma lihid waa inaad saxiixataa waa inaad u dhiibata wakaaladda suldaan cabdimadoobe suldaan suldaan cabdimadoobe cilmigurey waa igu soo wareejiyey wataa hadda wakaaladda gacantaan ku hayaa adigu muddo kabacdi waxaan soo xulay ergadii xaq ahayd ayaan soo xulay ergadaas waa la aqbalay laba waxaan ku lahayn xibnood wataa warqaddii wakaaladaahay markaan xulay waa layga aqbalay waxaa la sameeyey haddana waana la masawiray iyadoo meel fiican noo maraysa habeenka dambena la yidhi waxaad yeeshaan berri fog baad gelaysaan doorashada oo si xaqa aan haddii lakaga qabtay oo si xaqa annagu hadda guddiga doorashada oo galmudug cadaalad darre ka sheegan maayo si xaqahay wax nooga qabteen si xaqahay noo masawireen saddexii dambe annagu u taagan doorashadii ayaa waxaa la yidhi waxaayna hortaa yidhi ha la joojiyo mudane madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa yidhi ha la joojiyo kursiga kursigii gabadhana waa sii daayey oon gabdhaha annaga waxa way markii hore haddaan runta soo sheego annaga annagoo laba kursi lahaa waxaana la ku khasbay gabar waa qaadanay waxaa la yidhi kursiga gabadha maaha kursiga kale ha la joojiyo waan u tagnay annagoo soddon gaarayna cabdikariin u tagnay cabdikariino maxaa mudane madaxweyne maxaana ku haystaa baan nidhi anigu inama haystee kor iyo meelo koruu noo sheeg sheegay inala ka haysto waa uu nala ballamay ballankii maantoo sabtihay ahayd markaan dabacnay saakay aan baxnay oo inaan u tagno madaxweynaha waxaa la waa baxay madaxweyne annagu waxaan sheeganaynaa intaas annagoo wax dardareemayna oo wax badan dardareemayna oo wax badan oo aan xaq aanna u lahayn dareemayna ama aragnay ayaan waxaan lahayn bal u kaadsho u kaadsho waxaan ogaanay aamuskii aan aamusnay ceebi aan qarinaynay inay soo baxbaxayaanoo tumasha ay muuqanayso nala ku tumanahay maantay oo laga bilaabo annaga kursiga xaqdarraa lagu haystaa xaqdarraa lagu haystaa tumashaa lagu haystaa in waxaa cadaalad darraa nala ku samaynayaa waxaan caddaynaynaa labadii suldaan kii hore in lais hortaagay kii wakaalada iyadina haddii ayna ku roya markaan hadda ay liicliicayso hadda meelna la ka soo gelahayo hadda waxnala ku samaynayo waxaan caddaynayaa inaanan marna marna inaanan haddii ayna ku roya kursigayaga galabta laga bida laga bilaabo sidaan u raadin karno sidaan usoo dhacsan karno sidaan haddii aynu meel walba u istaagi karno
waa hagaag wasiir ku-xigeenka wasaaradda kulumaysiga ee soomaaliya siciid jaamac maxamed oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey markab si sharci darraa ah uga jillaabanayay xebaha soomaaliya oo ay qabteen ciidanka badda ee soomaaliya siciid jaamac maxamed ayaa sheegay in markabkaasi oo laga lahaa waddanka gareega lagu xukumay lixdan iyo shan kun oo dollar oo lacagta maraykanka ah lacagtaasi oo ahayd mid lagu ganaaxay kadib markii uu ku soo xadgudbay biyaha soomaaliya tilaabadan ayaa ah mid ku cusub dowladda soomaaliya ganaax noocaasi oo kale ay samaynayso waa kan wasiirka oo arrintaas ka hadlaya shirkisaad wuxuu ku saabsanaa markabkii aan qabannay iyo ganaaxiisii iyo inaan keeskii xidhnay iyo in wasaaraddu active tahay iyo in dowladda soomaaliya soo jeedo oo adduunku oo ogaadaan in wixii ku soo xadgudbaba tallaabo laga qaadayo ayuu muhiimkiisu ahaa waa tahay markabkan marka badii soomaaliya ku xadgudbay markabka qaab sidee ayaad markaas ugu hawlgasheen markabka wuxuu sitay waraaqo been abuur ah oo ah inuu sharci u haysto inuu ka kalumaysto marka muddaa la daba socday waanu qabanay marka isagoo la waraaqan haystaa waraaqaha la kaalay waan baadhnay waxaan ogaanay waraaquhu been abuur yihiin marka laba kees baan u kala qaadnay dadkii been abuurka sameynayna in soomaalida dad gaar loola dhiilgarayo isagana lagu ganaaxo khaladka u galay marka saasaan u daba soconay u qabannay waa tahay marka markabkan mombasa looga daba tagay yaa gacan idinka siiya qabashadiisa iyo la xisaabtankiisa marka hore waan ogeyn meeshuu socdo waxaan u dirnay war dowladda kenya oo iyadu aada iyo aada noo nooga shaqaysay sababta ay nooga shaqaysayna waxaa weeye waxaan ku wada jirnaa ururka la yihahda fish eye fish eye waxaa ku jira sideed waddan oo ay soomaaliya kenya ka mid yihiin markii ay u diideen meel u qabta waayey baan ku odhanay soo noqo oo kaalay halkan xamar buu yimid waanu eegnay markabka waxaanu yeedhnay khurba adduunka waayo sababtoo ah dowladda oon dhismiheeda dhismin ayaa marka hore loogu eedeeyey marka waxaan doonayna inaan adduunka tusno in eedeyn aan jirin ee dowladdu ay tallaabada saxa qaado mar walba oo ay transparency tahay waxaanu yeedhnay khubaradii ka socotay ururka fish eye oo sideed waddan kulinsa waxaanu yeedhnay interpol waxaanu yeedhnay cid walba inay timaado naloo aragto waxa lala dhacay waxaa kaloo meesha naga saacideeyo s gale project oo iyaguna dee runtii door weyn ka qaatay sidii investigation kuu socday waana la wada dhacay adduunkuna waa nagu taageeray waxaanu tusnay inaan musuqmaasuq jirin dowladda u s ka socda dowladda maraykankana qeyb weyn libaaxa ka qaato mashruuceeda geel na hoos yimaado
marka ma jira marka ganaax lacageed oo wasaaradda ay ku ganaxday markab markabka waxaa lagu ganaxay markabka waxaa weye marka la qabto dhowr arrimood buu maraa mar hadduu qofku wax diido oo laisfahmi waayo waxaa la galaa maxkamad in laisla tago marmarka qaarkood maxkamad marka laisla tago brocessku waa dheeraadaa laakiin waxaa la yidhahdaa maxkamad dibaddeeda in lagu sii heshiiyo marka hore wax ganax lagu sameeyo markabka waxaan ganaxnay waxaan ganaxnay lixdan iyo shan kun oo doolar maadaama tankiisu yaraa soddon tan keliya u qaado muhiimadda lacagto hadda lacagta waa lasoo sheegay lacagta waxaa ku jirtaa khasnada guud ee dowladda ku jirta oo dee ku soo biirtay wasaaradda bangiga dhexe ee wasaaradda maaliyadda khasnadeeda treasuryga ayay ku jirtaa dakhliga dowladdeena ka mid noqonaysa laakiin annagu maaha uun lagama yahayn lacag ka ganaaxa mini waxaa weeye in ganaax dhacay inaan tusno adduunweynaha oo kulli kuwa kale ka baqaan ay yidhaahdaan meesha waa laisganaaxaya marka haddaan tallaabada la qaadin cid walba kuusoo dhiiranaysaa marka waa tahay inta badan maamul goboleedyada ruksay bixiyaan marka sooma wanaagsan rukso markay bixinayaan oo heshiis ay in dowladda maadaama wasaaraddii guud ee federaalka soomaaliya kalluumaysiga iyo badda mas-uulkooda aad siin in heshiiska guud ay idinka gashaan oo maamul goboleedyada ay idin keenaan sooma wanaagsan والله لا 2014 kii baa sessions heshiis lagu gaaray maca goboleedyada iyo iyo dowladda federaalka heshiiska lagu gaaray wuxuu ahaa in kalluunka nooca loo yaqaan tuunada iyo wixii la dhigmaya waaweyn iyo laba boqol dhinaca ku jira in dowladda federaalka mas-uul tahay dowlad goboleedyadu way bixin karaan shatiyo shatiyada bixin karaan waxaa weeye kuwa laba boqol ilaa laba iyo tobanka waxaa imanaya qolna ilaa laba iyo tobanka maylna waxaa loo ogol yahay artisanal fishinska kalluumaysatada soomaalida yaryar inay kalluumaystaan inuu cid kala shisheeya soo dhex gasha maaha marka maadaama iyo baddooda yar tahna way isdhex galgalaan inta badan marka mar walba waxaa loo baahan yahay kii federaalka inay sidatid si aad isu gooshi kartid
okay qalabkan hadda talyaaniga uu leeyahay fawn gacan idinka siisoo gudbinaysa dhowaan qalabkaas muxuu qaban karaa marka qalabkaas la fiiriyo wallaahi qalabkaas baa naga raagay raagitaankiina culeys buu noo keenay oo imika lacag badan waxaan ku bixinaa satalaadyo kale si aan wararka u helno intaa warar dhowr meelood ba nooga yimaadaan satalaadyo noo soo sawira maraakiibta maraakiibta yurubiyanka halkan joogana culeys baan saarnay inay siiyaan laakiin iyagu waxayna siiyaan saddex bilood kadib wixii ay qabteen marka waa iska dead news waxaan doonaya annaga wax joogto maalmaalin loo helo taana lacag ba hadda aan ka bixinaa oo qola naga bixisa oo websa satalaadyada adduunka oo google-ka ugu eego annaga qalabkaasuu naga raagiyey qalabkii lacagta tanaaniga bixiyey foo baa samaysay nin baa ku guulaystay kii ku guulaystay ayaa hadda raba in noola soo xidhiira annaga because intaan la keenin waa in shaqaalaha wasaaradda ee ku shaqayn lahaa la tababara laba bilood oo tababara la siiyaa si qalabkaa ugu shaqeeyaan qalabkiina dhigo xarunta wasaaraddiina hadda xaruntii weyneed u guurno oo dhaqso loo furaa la rabaa waayo qalabadii alaabtii badh baa timid inta kalena in lagu sii shaqeeyo haddaan de xarun haysanna wax laga qaban karaa male marka hadda halkan aan ka guurana xaruntii baan dhisayna hagaa u dhisan qalabeyntii waxba waa yimaadeen meesha waa la furayaa marka in la keeno oo la keeno marka ninkii waxaa laga sugayaa inuu shaqaalihii bar qaado oo tababar u furo
marka maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta iyo agaasimaha guud dhawaan wasaaraddii kormeereen oo diyaar ah marka qalabkaas ma waxaad ku tala jirtaan inaad ku xirtaan wasaaraddii si maalinla aad u heshaan arrimaha dadka waxaa lagu xidhiyaa waa sax wasaaradda lagu xidhayaa waxaa loo maalinla mahaybad joogto saacad saacad daqiiqad qalabku wuxuu leeyahay recording system oo xitaa marka laga maqan yahay isagaasi kuusii samaynaya maraakiibta ma aha un marka waxaan la sheergaranaynaa hay-adaha kale ee nala wadaaga neefiga ama ciidanka badda ama ha ahaadaan dekeda haba ahaadaan oo wixii in layswada dhaafsado waayo maraakiibta qaar baa xitaa u baahan macaawino ama gurmad oo kuwa dadka siida amba kuwa xamuulka hadday wax ku qaban hoos qalabkan satellite-ka wax walbaad ku arkaysa marka qaar kii u baahan macaawino la siiyo kii badda ku dhibaataysan iyo waxaasna waa lagaga saacidi karaa marka waxaa loo gudbin karaa hay-adaha khuseyso marka waa qalab fiican oo adduunka bada o dhan lagu arkayo qalabkaas wuxuu kaloo xitaa sheegayaa culayskiisa waayo badda laba boqol ninta aan leenahay maaha cid ma soo geli karto maraakiibtu way mari karaan wixii jooshaya laakiin waxaa la diidan yahay inuu kalumaysto laakiin qalabka markiisu waa arkaysaa markabkiisu xoog u socdo hadduu yaraado oo tartiib tartiib socdo si waa la qabanaya marka marka waxa weeye hadhow culayskiisina wuu kuu sheegaya marka hore oo qalabkana kuu sheegaya wuxuu sido iyo calankiisa wixiisa o dhan hadduu culayskiisa ka bato aad aragti inuu gaabiyo waxbuu xadaya wey marka kaluus waa inaad marka dekeda kale uu tegayo aad u sheegta aad tiraa markabka ha lay baadho marka haddii culayskiisii uu ka soo baxay marka hore dekleergareeyay iyo in kale ku saayido waxa weeye kaluun buu soo xaday marka wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee soomaaliya siciid jaamac maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaag barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa goorre waxaad maqli doontaan deeq ka timid hay-adaha caalamiga oo la soo mariyey dowladda federaalk oo laga soo dejiyey maanta gaalkacyahase yeeshee hay-adda maxalliga ee tadaamun ayaa magaalada boosaaso waxa ay ku soo bandhigtay howlgallo gurmadka abaaraha la xidhiira oo ay ka fuliyeen goobo kala duwan warbixintan waxaa inooga diyaariyey waryaheena xasan haykal
jimciyadda khayriga ahi tadaamun oo maanta xafiiskeeda magaalada boosaaso ku qabatay kulan ay ku shaacinaysay gurmadka taakulada dadka ku tabaaloobay abaarta baahsan ee ka jirta deegaanada puntland ayaa waxay faahfaahin ay ka bixisay deeqdaasi iyo qaabka ay deegaanadaasi u gaarsiisay hay-adda ayaa waxay sheegtay in deeqdan ah laga ururiyey shacabka boosaaso iyo shirkadaha waddaniga ah ee dalka lana gaarsiiyey qoysas gaaraya saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo ku sugan deegaano ka tirsan puntland ustaad yuusuf suudi oo ah madaxa ololaha gargaarka ee jimciyadda tadaamun ayaa kulanka daafuray waxaana uu ku soo dhoweeyey guddoomiyaha hay-adda tadaamun cabdiraxmaan cabdirasaaqa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan halkan kusoo bandhigaynaa shir saxaafadeedkii koowaad ee ololaha gargaarka abaaraha ee hay-adda tadaamun ay ka waday puntland waxaan insha allah u mahad celinaynaa dadweynihii ka qayb qaatay barnaamijkaas oo gacanta ka geystay iyo kuwii magaranaysaa ka shaqeeyey dhammaan waxaan jecelahay inaan warbixinaha aan kala qaybsano oo una siiyo guddoomiyaha hay-adda tadaamun cabdiraxmaan cabdisaaq soo dhawo
bishii hore bartamihiisii waxaynu ka bilownay olole muxuu ahaa gacan marin ah iyo iyo dhaqaale aruurin iyo raashiin iyo dhar intaba isugu jira degmada boosaaso walow aynan wada gaarin degmadoo dhan laakiin qaybo ka mid a gaar ahaan suuqa boosaaso ayaa gacan marin laga sameeyey taasoo dadka bulshada ah lagu dhiirigelinayay laguna wacyigelinayay inay ka qayb qaataan ololaha gurmadka ololahooda tabaaleysanna ay u gurmadaan waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka oo nala furay ololahaas si rasmi ah wuuna socdaa weli qeybtii koowaad ayaa inoo soo xirantay oo aanu maanta ka qabanaynaa shir saxaafadeedkii ugu horreeyey dabcan gurmadkaasi suuqa boosaaso ayaa ugu muhiimsanaa meelihii laga qabtay waxaan runtii aada ugu mahad celinaynaa dadweynaha suuqa reer boosaasood gaar ahaan dumarka oo runtii iyagu deeqsinimo muujiyey marka aan leeyahay hablaha ama dumarka aan leeyahay waa hablaha ama gabdhaha walaalaheen ah ee suuqa bacadlaha fadhiya ama kan hilibka fadhiya ama kan khudaarta fadhiya ama carwooyinka fadhiya runtii waxay ahaayeen dadkii ugu deeqsisanaa ee dadkii ugu wanaagsanaa bay ahaayeen guddoomiyaha jimciyadda tadaamun ayaa waxa uu dhanka kale uu ka warbixiyey deeqdii ka soo gaartay qaar ka mid ah shirkadaha dalka ee lagu soo hagaajiyey hay-adda shirkada towfiiq iyadu waxay ku deeqday oo raashinkaas dadka la gaarsiiyey ka mid ahaa boqol iyo saddex toban kiish oo bariis ah lixdan iyo todoba kiish oo sonkor ah toddoba iyo toban kartoon oo saliida oo u dhiganta lacag shan kun oo doolar raashinkaas aan ka helnay shirkada towfiiq iyo raashinkii iyo dharkii iyo lacagtii laga aruuriyey waxaa la yidhaahdo suuqa boosaasood ayaa waxaanu ku gaarsiinay waxaa la yidhaahdo saddex boqol iyo toddobaatan qoys oo ku nool deegaamada aan soo sheegnay oo gobolka karkaar iyo haylaan iyo bari ka mid ah ololaha kama wadno keliya gobolka bari iyaduna waxaa jirta ololo laga wado gobolada sanaag iyo sool kaasoo ah waxaa loo yaqaano caafimaadka guurguura ama mobile health clinic oo aynu la wadno wasaaradda caafimaadka oo tadaamudna ay jirtay muxuu ahaa dhakhaatiir iyo nurses iyo midwifery ama umulisooyin ama waxaa loo yaqaano muxuu ahaayey dad lab techniciana oo dadka la baarayo waxaan kaashanayna aan wada shaqeynayna wasaaradda caafimaadka guddiyada ee jirtay baan qayb ka ahayn marka sool iyo sanaag ayaa hadda ololahaasu ka socdaa waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala sidoo kale ololo biyo dhaamina oo laga sameyn doono gobolka mudug meelaha fogfog oo weli aan la gaarin insha allahu tacaala dhammaanna iskaashi fiican ayaan la yeelan doonaa maamulka ee gobolada iyo culimada iyo dadka iyaguna hawsha wada aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadka ka qayb qaatay hawshaan waxaana ilahi subxana watacaala aan rajeynaynaa inuu u barakeeyo xowlahooda iyo dhaqaalahooda warbixinteennuna waxay noqon doontaa mid talantaale ah oo mar kasta aynu bulshada aan la socodsiin doono wixiina soo galay iyo meelaha ay ku baxeen haddaan mar labaad aan xasuusiyo dadka deeqada waxay ka timid shirkada towfiiq iyo suuqa boosaasood waxaana la gaarsiiyey deegaamada kale ah kala dhacda iyo qaararsoor iyo urjire iyo camaan oo ka tirsan gobolada haylaan iyo karkaar iyo bari qoysaska tirada la gaarada waxa wey saddex boqol iyo toddobaatan qoys ayaa la gaaray dhaqaalaha suuqa ka yimid oo gaar ahaan gabdhaha walaalaheena ka yimid ee deegaamadaasi wax lagu gaarsiiyey waxa wey shan kun todoba boqol toddoba iyo toban lacaga bay ahayd oo aan raashin ugu bedelnay iyo bundado mxuu ahay mxuu ahaayey dhara oo markii aynu qaybinay gaartay saddex boqol iyo toddobaatan qoys iyo lacag shan kun oo doolar gaaraysa oo shirkada tawfiiq ay bixisay oo aan raashinka boqol iyo saddex toban kiisho bariisa iyo lixdan toban sonkara iyo saddex toban kartoon oo saliida u gaaray ayaa muxuu ahay inuu gaarsiinay asir cismaan cabdi oo ka mid ah horwadeennada jimciyadda tadaamuna kana mid ahaa dadkii deegaanadaasi abaarta ka jirta deeqdaasi gaarsiiya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay indhahooda kusoo arkeen iyo iyo sidoo kale baaxadda ay leedahay abaarta marka koowaad waxaan usoo aragnay haraad baahsan gaajo baahsan oo haraad iyo gaajo isbiirsaday ah waxaan usoo aragnay arad waxaan usoo aragnay cayrnimo intaba waxay keenaysaa markaa waa intii ilaahay laga hoosgeli jiray wey oo isbiirsaday markaa gaajo iyo haraad iyo cayrnimo iyo arad waa wax ilaahay laga hoosgalay intaaba waxyaabaha aanu soo aragnay meelaha qaar waxaa jiray inta aan wadada maraynay inaanu arkaynay xoolo dhulka yaala oo wada daadsan oo aan kici karayn xaqiiqatan meelaha qaarna waxaanu arkaynay dadkii oo dhulka yaala iyo xoolihii oo labadaba isaag yaala intaba waanu arkaynay reer baa degan meel wadada agteeda ah waad ku leexanaysaa qof kuusoo istaagi karaya kuma jiro xerada markaa fiirisidna waxaa ku jira soddon neef ama labaatan ama waxbaa ku jira mid kici ka dhaana aanay ku jirin meelaha qaar waxaanu arkaynay xoolo loo diyaariyey galey loo kariyey galeydina dugsiga weyn ay ku jidho oo ciyaalku laftigooda intay soo ag fadhiistaan xoolihii galeydii loo kariyo xoolaha ay iyaguna ambanayaan oo qaadanayaan oo afka gashanayaan oo aanay haysan waxay xataa isaga dejiyaan oo biyo ee midna qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdaasi ee ku sugnaa deegaanada abaarta ee ka jirta oo ay hay-adda tadaamun ay gaarsiisay ayaa ka mahad celiyey deeqdaasi la gaarsiiyey waxaana ay sheegeen in ay ku soo hagaagtay xilligii loo baahnaa
ummadda noo keentay oo walaalahayaa shukri iyo mahad baan u naqnay ilaahay baanuna u baryaynaa inay khayr helaan wax ka badanna noo keenaan annagana ilaahay taqana siiye wax noo waasay oo raxmad ilaahay hayna siiye qolada keentay hawshaa waday oo kala dhac deeqaa loogu soo dhiibay waannu ka guddoonnay si raallinimo leh si xalaalnimo leh baannu uga soo guddoonnay waxa lay siiyey dhar iyo kabo iyo sonkor iyo bariid iyo timir
jamaaciyadda dadaan iyo tawfiiq wuxuuna soo gaarsiisay raashinka afartanka eh, kiisa afartanka qoysa haddaannu nahay tuulada qaararsooreed waana soo gaaray tawfiiq iyo dadaamna waa ka guddoonnay halkani waa tuulo la yidhaahdo ammaan oo ka tirsan degmada isku shuban waxaa dee la soo gaarsiiya tadaamo dadweynaha arboosaasoo laga soo urushay ilaahay baa mahadle waa u mahad celinaynaa dadka bixiyey iyo dadka noo keenaba tadaamo shaqaaleeda Waxaan- waa u mahad celinaynaa ilaahay baana mahadle
waxaa nala siiyey go' bariida gabdhaa sokora cagad saliida gabdad bura bariida timira timir tallaabadan ee qaada hay-adda tadaamun ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda puntland ay ku dhawaaqday maalinimada khamiista in gobollada dalka laga roob doono waxaana marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysa qayladhaanta ka soo yaraysa dadka xoolodhaqatada ee ku sugan baadiyaha haddaan raxmadii eebbe aysan ka soo horumarin
waa hagaagi dhegaystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijkeena caawa iyo daljir warbixinta ugu dambaysana waxay noqonaysaa deeq ka timid hay-ada caalamiya oo daawo ah ayaa maanta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalku waxa ay soo gaarsiisay magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo ka soo jeedinaya waryaheena shaafici cabduqaadir wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa deeq dawa ah soo gaarsiisay isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo dawadan ayaa galabta kasoo degtay eeraboorka magaalada gaalkacyo ee cabdulaahi yuusuf dawadan ayaa waxaa bixisay hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo bisha cas iyagoona usoo marsiiyey isbitaalka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya eeraboorka magaalada gaalkacyo ayaa dawadan waxaa kula wareegay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada gaalkacyo dr maxamed xuseen aadan isagoona u mahad celiyey dhammaan intii iska kaashatay dawadaasi soo gaartay isbitaalka maanraxiim maanta waxaa sharaf weyn oo ah inaynu la guddo- eh, ka guddoonno muxuu ahaa wasiir ku-xigeenka muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka dawo xamar lanooga soo deeqay lanooga soo diray oo ay noogu soo deeqeen muxuu ahaa bisha cas ee dowladda qatar iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o Eh, wasiir kusoo dhawow gaalkacyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin muxuu ahaa eh, tabarucaas qaaliga waktigii loo baahnaa noo yimid waxaan rajeyna haddana wada shaqaynteena xagga caafimaadka in saasay u bilaabatay awalna waa socotay haddana s- eh, sii xoojina haddii aa la yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey oo isna goobta ka hadlaya ayaa sheegay in dawadan ay muhiimad u leedahay isbitaalka ayna ka guddoomayaan dhammaan intii soo gaarsiisay dawadaasi bismillahi alxamdulilah suma wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah Een, halkaani een, waxaan guddoon iyo soo dhoweyn ee, isku jirta een, ku samaynay een, daawo ee, nooga timid dowladda federaalka ee soomaaliya oo awaday een, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya Een, asaga laftigiisana wasiirkana waa ku soo dhoweynay iyana munaasabad kale weeye waxaan ku soo dhoweynay garoonka iyo gaalkacyo Een, waxaan leenahay wasiir soo dhowow Een, waa kaa guddoonnay hadiyadii qaaliga ayaa noo waday waana filaynay waana ku mahadsan tahay waana filaynaa in aad intaas iyo in ka badan noo keeni doontid waxaan u malaynayaa wasiirka haddii la yidhaahdo inay isugu mid tahay xamar iyo gaalkacyo marka waxaan rajaynaynaa xamar inta la siiyo gaalkacyona in la siin doono waxaan kaloo filaynaa wasiirku xamar intuu joogo gaalkacyona inuu joogi doono maadaa loo magaalo isku mid inay yihiin Een, arrintaasi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaana filaynaa intaas iyo in ka badan inaan ka sugi doono dowladda federaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya cismaan daalo ayaa sheegay in dawadani ay tahay dawo deeq ah looguna soo deeqay isbitaalka sidoo kalena wasiirka ayaa sheegay in aysan dawadani noqonaynin tii u horreysay oo ay keenaan magaalada gaalkacyo dhammaantiin anoo idinkala qadqaadan reer gaalkacyo madaxda dhakhaatiirta ee agaasimaha saaxiibkay ah, wa- ah, cabdiqani waa si soconnay isaga marka hore dhammaantiin waa salaamantihiin salaa kadib waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol soo dhoweynta qiimaha leh iyo sharafta leh aad na soo dhoweyseen waa idinkaga mahad celinayaa waxaa idin soo gaarsiinay maanta daawo deeq ah oo ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya oo aan ugu deeqnay isbitaalka magaalada gaalkacyo qaybta ah, eh, puntland marka waxaan leenahay eh, isbitaalka daawadu way daawo aada u fiican oo quality leh muddana way hayn doontaa waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalka inayna noqonin daawada aan soo gaarsiinay maantay daawadii ugu horreysay inayna noqonin tii ugu dambe daawooyin kaloo isdaba socda iyo gargaare issoo daba socdana waa keenaynaa magaalada gaalkacyo reer gaalkacyana waxaan leenahay dagaalka idinka naga joojiya waxaan idinka codsanaynaa daawo inaan keenno ma rabne hadda kadib inaan wax kale horumar ka shaqaynaya inaan keenaan rabnaa waxbarasho inaan keenaan rabnaa dhakhaatiir wax baranaysa inaan keenaan rabnaa kuwa wax barta inaan qaadnaan rabnaa wixii hadda ka dambeeya daawadana waa keeni doonaa dadka xanuunsan baan daaweyn doonaaye dhaawaca inuu noogu dambeeyaan rabnaa kan maanta hadda ku jira dhaawaca dambe oo colaad keentay inuusan gaalkacyo ka dhicin ayaan ilaahay ka baryayaa reer gaalkacyana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin daawadan deeqda ah waxaa annagana aan ka soo qaadnay ama aan u qaylo dhaaminay waxaa ka mid ahaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo bisha cas ee qatar iyagana waa u mahad celinaya insha allah idinkana reegaalka ay dhammaantiin waa mahadsantihiin saaxiibkay cabdiqani dowladda federaalk anoo magaceeda ku hadlaya dhammaan reer gaalkacyo daawadaas waxaan rajaynaynaa inaad naga guddoontaan anna waa idinka gaarsiin doonaa salaanta aad madaxda aad iigu dirteen insha allah waana mahadsan shaafici cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo
warbixintaasi wariyey shaafici cabdiqaadir ayaa u dambeysay guud ahaanba barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanayay magaalada kismaayo waa soo saaridii iyo tilintii maxamed cabdulaahi cali kooshin oo idinkala hadlaya magaalada kismaayo dhammaantiin idinleh ammaana allah
Thank you.